maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliya oo maalmahan magaalada gaalkacyo u fadhisay eed loo haystay cabdulaahi cali aadan oo ciidamada amniga gobolka mudug ay ka qabteen xarun weerar iyo qaraxyo ay ka dhaceen oo ku taala duleedka gaalkacyo ayaa lagu eedeeyey inuu ka mid ahaa kooxdii weerartay xarunta oo ay ku dhinteen ku dhowaad afar iyo toban ruux oo uu ku jiray sheekh cabdiweli sheekh cali cilmiyare oo ka mid ahaa culimmadii gobolka sida weyn looga yaqaanay xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda sare gaashaanla sare cabdulaahi buulle ayaa maxkamadda ka horjeediyey eedaha loo haysta cabdulaahi cali aadan sidaa darteed waxaa loo soo diray gaalkacyo qansax dheere iyo gaalkacyo isu soo maray ugu dambayntii waxa uu laayay dad shacaba waxa uu laayay dad shacaba waxa uu diray askari xoogga dalka oo ciidamadii gurmadka ku yimid ah sidaa darteed maxkamadda sharafka leh waxaan weydiisanaynaa in eedaysane cabdulaahi lagu xukumo ciqaabta u qalanta ay qorayaan qodobada iyo aayaadkaan ku soo eedaynay oo ah dil toogashaah si mujtamaca intiisa kale ay uga badbaadaan sharta kuwa maqan ee hadda soo ay tashkiilinayaan shabaabkuna ay ugu tusaale qaataan inkastoo eedjeedinta maxkamadda ay ahayd shalay haddana maanta ayaa mar kale dib loogu fadhiistay maxkamadda waxaana garsoorka maxkamadda ciidamada ay soo gunaanadeen eedihii loo haystay cabdulaahi cali aadan guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaanle xasan nuur cali shuuto ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda markay dhegaysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada dacwada oo kale ah xeeraliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca iyo eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile shabaab cabdulaahi cali aadan uu yahay dembiilo galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raacfaan wabilaahi towfiiq cabdulaahi cali aadan oo la qabtay lix iyo labaatankii bishii kow iyo tobanaad sanadkii laba kun iyo siddeed iyo toban ayaa ka mid ahaa koox weerar ku qaaday xarun uu lahaa mid ka mid a culimmada gobolka mudug waxaana weerarka ku dhintay afar iyo toban ruux oo isugu jiray xertii shiiqa iyo dad xarunta loo geeyey quraansaar waxaa sidoo kale ku dhintay askar ah ka mid ahayd ciidamadii dowladda oo gurmad u tagay halka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo